magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalejibinayeen sagaal boqol soddon iyo laba arday oo ka baxday heerka koowaad ee jaamacadda islamarkaana ka qalin jibisay somali international university munaasabada ay ardayda ku qalin jibinayeen ayaa waxaa ka qeyb galay hogaanka jaamacadda wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya aqoon-yahano waalidiin iyo sidoo kale ardayda qalin jibisay injineer maxamed cabduqaadir xasan diiwaan hayaha somali international university ayaa ka warbixiyay tirada ardayda qalin jibisay iyo kuliyadaha ay barteen tirada guud ee sanadkan ka qalin jibinaysa jaamacadda s i u waa sagaal boqol soddon iyo laba arday tirada ragga ee sanadkan ka qalin jibinaysa jaamacadda s i u waa shan boqol toddobaatan iyo labo sidoo kale tirada dumarka ee sanadkan ka qalin jibinaysa jaamacadda s i u waa saddex boqol iyo lixdan kuliyadaha ay ka kala qalinjibinayaan ardaydan waa ilaa iyo siddeed kuliyadood waa ilaa iyo siddeed kuliyadood iyo toddobiyo toban takhasus oo kala duwan
qaar ka mid a xubnaha ka qaybgalay munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda qalin jibisay iyo maamulka jaamacadda
maanta meeshaan waxaa fadhiya dhowr kun oo qof jaamacadda s i u iyo familadeeda iyo haddii la isku daro waxaa laga yaabaa dhowr iyo labaatan kun oo qof oo isku xihan inay yihiin haddii maanta codkiinnu qiimo goyn lahaa oo la ogaan lahaa inaad idinku talada goynaysaan masraxaani sidaan uma ekaan lahay si ka duwan ayuu noqon lahaa idinkaa codka laydinka soo doonan lahaa idinkaa laydin soo aadi lahaa guud ahaan waxaan rabaa inaan idhaahdo hambalyo fakaltiyada kala duwan aad barateen iyo cilmiga aad barateenba inaan idinkugu hambaliyeeyo marka labaad inaan ugu hambaliyeeyo ayaguna waalidiinta qiimaha badnaay ee ardaydan maanta qalinjibinayso ee aynan suuragal ahaan lahayn la'aantooda ayaguna inaan idhaahdo hambalyo guusha iyo dadaalka aad ku bixiseen carruurtiinna ama dhallinyaradiinnu inay maanta heerkan soo gaaro ayaguna waxaan leeyahay waad mahadsantihiin beddelkiina beddel kheyr ilaahayna oo idinkaaga dhigaan idin leeh somali international university oo ka mid ah jaamacadaha gaarka loo leeyahay ee ku yaala magaalada muqdisho ayaa sanad kasta waxaa ka qalin jibiyo arday baratay kuliyadaha ay jaamacadda bixiso